duqaymaha ay ka soo carareen oo uga soo carareen maxaan ku idhaahdaa shabeellada hoose gedo jubbada hoose jubbada dhexe ilaa iyo soonahaas ay ka soo carareen oo hadda qaarkood ay meelaha agagaarkeenna ay soo gaareen nimankaasi waa niman hadda ee soo baxsaday oo halkaas ka soo baxsaday sida shacabka ay u sheegeen xoogaha aan helayno shacabka ayay xoogaha ay waxay ka raadinayaan inay yaraha ay iyagu ay ay fikirkooda ay gashadaan sida hadda ay sheegayaan galgaduudaan u soconaa iyo mudugaan u soconaa iyo galgaduud iyo mudug waa dalka soomaaliya ay ka mid yihiin deegaanada aan mas-uulka ka nahay oon ilaalinayna ciidanka xogga dalka soomaaliya dannahay ka mid yihiin uma ogolaan doonna inay maxaan ku yidhaahdaa ay kusii dhaqdhaqaaqaan deegaanadan hadda ay qaxa ku yimaadeen annaga waxaan filaynaa inay buurahan hoose oo meelahan silsiladda oo dheer inay rabaan inay ku dhuuntaan hadday meelaha galaanna ay isku dayaan inay waddada carqaladeeyaan dhinacaas maaragtay sidii buurahaas looga saari lahaay waa codsanaynaa aadaan u codsanaynaa dowladdeenna maxaan ku yidhahdaa wixii awooddeeda iyadana inay qabato ayaan ka rajaynaynaa waa u taagan tahay meelahaan aragno inaan maxaan ku yidhahdaa waxa ay wataan aan ka reebi karnana waxaan leenahay ilaa saacada noo kaadiya hadduu ilaah yidhahdo annagaa la hadlayna intaysan agagaarka buurahaas iyo ka soo dhowaanaan rabnaa hadduu ilaah yidhaahdo inaan waajibka aan leenahay ka gudanno hadduu ilaah yidhaahdo shacabka soomaaliyeed ee deegaanadana waana garab taagan yihiin marka ilaahay baan kaashanaynaa wax dhibana ma jiri doonaan nimankaana wakhtigoodaaba iska dhammaadayba ama buur ha galaano ama god ha galaano waa laysdaba socdaa hadduu ilaah yidhahdo niman adiga sida hadda aan hayno nimankii madaxdooda waaweyneed ahayd qaarna meelahaasay ka wareegeen ceeldheer iyo halkaasay mareen xarodheere iyo waxay galeen dhinacan galgala waxaa hadda meelahan soo socdana waa ciidan aad u yar oo tiradiisa maxaan ku idhaahdaa wax hadda la sheegi kara maahan niman yaroo dhallinyaraah oo maskaxda laga xado madaxa tihin la yidhi oo maxaan ku idhaahdaa dhiigga soomaaliya dadka shacabka soomaaliyeed ay u xalaaleeyeen nimankan ajaanibta ah hadda way isu soo dhiidhiibaan oo maxaan ku idhaahdaa rag badan oo nimankaas ay sireen ayaa mar hore isukaayo soo dhiibay kuwo kalena waa rajaynaynaa hadda ninka ajaanibka oo yimid waa la yaqaan meeshuu ka yimid laakiin waxaa ka sii xun midkan maxaan ku idhaahdaa culummada sheeganaya maxaan ku idhaahdaa haddana shacabki soomaaliya dhibaataynaya ee dhallinyaradii soomaaliya caqliga kaxadaya asoo naftiisa wuxuu cuna keliya raadinaya iyo maxaan ku idhaahdaa maal adduunyo raadinaya waxaan leeyahay nimanka meelahan olordaayo maxaan ku idhahdaa madaxaan nahayla oo idaacadaha ka hadlayo al-shabaabaan xukunaal dhahayo nimanka ajaaniibta ee meesha noogu haya waxaan idin leenahay shacabkiinna iyo dalkiinna iyo dowladdiinna u soo noqda haddaadan u soo noqoninana idinkoo maaragtaynu dhiigga qoortiinna uu ku yaallo mar dambanaan soo noqon doonina aad laydin tusi doona hadduu ilaah yidhaha